saxaafadda waxaanu yar aanu warbixin kooban ka siinanaa sidaad ka warqabtaan saaka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay xarunta madaxtooyada ku qaabileen beel ka mida beelaheenna reer somalilan ee bariga oo dhowaan hargeysi soo gaadhay oo uu hogaaminayo garaad cabdilaahi garaad maxamed guuleed oo ay la socdaan garaad cabdilaahi maxamed guuleed oo ay la socdaan jiif caaqilo cuqaal aqoon-yahan waxgarad ka tirsan deegaamadaasi runtii labadii maalmoodii ugu dambaysay ama maalintii ugu dambaysay waxaa telefishinada kala socoteen imaatinka beesha garadka uu hogaaminayo oo burco iyo intii ka shaqaysa iyo wixii ka sokayba dadweynaha reer somalilan si qiimo badan sharaf badan kalgacal badan iyo soo dhoweyn ay ugu soo dhoweynayeen oo dalkooga iyo dadkooga ku soo dhoweynayeen runtii arrintani waxay ka dambaysay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan laba muddadii uu xilka joogay amba xilka madaxtinimada dalka waxa uu si joogtaa ugu baaqayey gogol nabadeed macnaheegu waxay ahayd wadajir baa ummadda wax ku noqon doontaa wadajir baa horumar lagu gaari doonaa wadajirka ayaa ummadda hadafkeega iyo dhinaca ujeeddaba gaadhsiin karaa waxay doonayaan haddaan wadajir iman haddaan nabad iman haddaan ummaddu inay dhinac ka soo wadajeesato horumar iman maayo runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan kuna kaa u la yeeshay horena xubno wasiirra-a iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaanka iyo halkanba ay horena kulankaasi uga qayb galeen waxaa kulan runtii aad iyo aad u farxad badan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed maxamuud silaayi waxa uu ka mahadnaqay runtii imaatinkooga waxa uu ka mahadnaqay sida qiimaha le loo yimid waxaanu u soo jeediyey in insha allah wixii halkaa ka jira ee horumarka dib uga dhacay wakhtigii horumarka la doonayey in dawladdu ay horumarkaasi ka shaqayn doonto ay diyaar u tahay wixii horumarkaa ku saabsan dawladdu inay diyaar u tahay inay garab joogsato halkaasi runtii kulankaasi kulan wacan buu u ahaa waad ogeydeen ciidamadii ilaa lixda boqol ee ciidana yimid dhowaan waxay ka mid ahayd un tallaabooyinkaasi in ummaddu isku timaadunbay ka mid ahayd qiima u lahayd shacabka reer somalilan meelay joogaanba madaxweyne ku-xigeenka ayaa isna halkaasi ka hadloo si wanaagsan oo qiimo badan iyo uga warramay soo dhoweyntaasi muddada ay nala joogaan ee halkan ay joogaanna insha allah dowladda qaybo badan oo ka mid ah ayay sarki doonaan waxaan ku soo dhoweynayaa garaad cabdilaahi maxamed guuleed oo kelmad halkan ku odhan doona kulankaasi madaxweynaha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaan insha allahu tacaala halkan saaka ku gallay madaxtooyada somalilan oo uu maaragtay ka soo qayb galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo qaybo kale oo ka tirsan dowladda iyo wafdiga iyagii ka yimi gobollada bariga sida sanaag oo kale iyo qaybo sool ka mida oo runtii imaatinka iyagaasina uu daba socday heshiiskii dhowaan maaragtay ka dhacay degmada fiqi fuliye oo aanu qaybo dowladda ka midana isku aragnay iyo beeshaas halkaas aan markiina loo fidiyey casumaad in aanu ku nimaadno caasimadda hargeysa si aanu u dhammaystiro heshiiskaas qaybtiisii hore halkaas ka dhacday marka haddeer kulankan insha allahu tacaala wuxuu ku saabsanaa soo dhoweyntiina la soo dhoweynayey ilaa aanu maaragtay oog ka soo bilownay caynaba qurco sheekh berbera ilaa iyo hargeysa oo aan shalay galab soo gallay sidaas baanu waxaanu maaragtay soo dhoweyntii ku soo gunaanadnay qasriga madaxtooyada somalilan oo halkaas ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud sinaayo runtii aadna waa maaragtay uga mahadnaqaynaa dowladda iyo shacabkaba sida fiican ay maaragtay noo soo dhoweeyeen waana runtii aad baanu maaragtay arrintaasi arrin dadka isugu soo dhoweynaysa weeye waxaan aragnay baahida la isu qabo oo maaragtay dadku ay isu qabaan kala maqnaanshahoodii dhibaatada uu lahaa iyo de sida la isugu soo hiloobayo baanu runtii aad iyo aad uga helay waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadkii kale ee naga dambeeyey ee beelaha iyaga ka mid ahaa ama gobollada barigaba halkan baa de waxay noo yaalliin qofku haddii meel aan waxba u oolo wax ka doon doono runtii dhibaato weeye dee waxba ka heli maayo weeye macnuhu ilaa waxba uma yaalliin marka waxa fiican hadduu wax doondoonayo qofku meesha waxu yaalliin inuu wax ka doon doono marka insha allahu tacaala dadkaana waxaan ugu baaqaynaa waranaba waana kaasoo waana aragtaan dee naga daba kaalay ceeb ma aha ilaa marka insha allahu tacaala intaas baan dee ku soo gebagabaynaynaa wixii kale insha allahu tacaala tallaabooyin ah ee dhimana iyaguna dee marxaladahooda unbay marayaan marka intan unbay haddeer
dad maasuul ku doon way garan